galmudug meesha uu marayo ayaguna ay warbixintaas si fiican ugu soo dhoweeyeen sidoo kale waxaanu warbixin adag ka siinay diyaargarowga ciidamada galmudug meesha uu marayo oo haddii ilaa raal ka dhigo aanu u dhaqaaqi doonno la dagaalanka argixisada dhulalka ay naga haysto ee bariga aad ayay u soo dhoweeyeen sidoo kale waxa ay booqdeen goobta loogu talagalay inay degaan un-ku galmudug ka degaan caasimadiisa magaala madaxda dhuusamareeb goobtaasoo aad iyo aad ay ugu riyaaqeen inay soo dhoweeyeen xaggeeda security iyo xag kastaba ayagoo ballan qaaday si deg dega inay ugu soo guuri doonaan caasimadda dhuusamareeb maamulada galmudug oo si shaqadii galmudug ay ka qaban lahayn un-ku ay u dedejiyaan waxaan sidoo kale iska waraysanay xaaladda guud galmudug meesha ay marayso warbixin kooban oo fiicanna waanu ka siinay aad ayaynu u soo dhoweeyeen waxayna sidoo kale aad iyo aad u soo dhoweeyeen sida galmudug ay u tahay goob amni ayagoo garoonka marka laga soo qaadayey aysan arag wax ciidan aad u badana